بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث الحادي والتسعون حديث سياشن يكو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو قتادة waxau nebiga ka warinayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam isaga oo tukanaya inuu xambaarsanaa wahuwa xaamilun inuu xambaarsanaa oo kor u siday gabadhii awowga wuu ahaa oo umaama la ohan jiray gabadhaana waxaa dhashay zaynab binti rasuulillahi sal l slam marka nebigu awow u ahaa oo nebiga gabadhiisii baa dhashay aabaheedna waxa uu yihi wali wali abi wali abilcaas ninkaa la yihahdo abilcaas ayaa dhalay oo ibn rabiic ibn cabdishams ninkaas ayaa zaynab qaday oo gabadhan umaamo dhalay gabadh yar bay ahayd marka oo nebigu awowo u yahay oo gabadhiisa zaynab ay dhashay wuu soo qaaday oo wuu xambaarsanaa markaas ayuu salaadiina tujinay muxuu sameynaya marka fa idaa sajada haddii uu sujuudo wadacahaa dhulka ayuu dhigayay wa idaa qaama haddii uu istaagana xamalahaa kor buu u qaadayey xadiidku marka wuxuu inoo caddaynayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam isagoo ummaddii tujinaya oo imaam ah inuu gabadhaa yartaa oo awoga u yahay uu soo qaaday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa naxariis badnaa aada iyo aad buuna ilmaha ugu naxariisan badnaa oo waxa weye ugu turi jiray oo dhabarkiisa ku cayaari jireen oo qaadqaadi jiray halkaa marka gabadhaa yartaa ayuu soo qaaday isaga oo salaadiina ku jira markuu taagan yahay oo qiraacada u taagan yahay gabadhi kor buu u qaadayey markuu dhulka dhi markuu sujuudayana dhulkuu dhigay xarakadan marka uu samaynayo oo waxa weeye uu saas u samaynayo oo dhaqdhaqaaqayo wax dhibaataa salaaddii uma geysanayso fuqahada qaar baa waxay yidhahdaan macnaha hadday badato ama dhaqdhaqaaq noocaasa salaadii waxbay u geysanaysaa laakiin xadiidka daahirkiisa waxa uu kutusayaa maadaama ay ta ayna wax dhibaataa lahayn ilmaha yarkaana nebiguuna cidlo uga tegi karin in ayna wax dhibaataa lahayn xadiidku marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa kow midda ugu horeysa inay waxyaalaha noocaas oo kale ta xarakadaa oo dhaqdhaqaaqa noocaas oo kale inuuna salaadii jebinaynin ama salaadaasi sunno ha noqoto ama waajib ha noqoto ama qofku imaam ha noqdo ama yuunan imaam noqon inayna wax dhibaataa lahayn hooyooyinka ayay aada u anfacaysaa xadiidkan uu anfacayaa markay ilmuhu kor u booyaan oo kale yarkaa markuu booyo ilmuhu inay kor u qaadaan oo aynan u daynin oohinta leanno ilmihii caqli male uu ku aamuso marka kor bay u qaadaysaa wax dhibaataana male laba waxaynu ka faa'idaynaa inay bannaan tahay ilmahaas oo kale qaadista la qaadaayo inaan la odhanaynin najaaso ma leeyahay ma isku kaajay dharkiisu ma daahir ba si mar haddaan najaaso dushiisa ka muuqan wax dhibaataa male wax dhibaataa male oo danni iyo lama raba shaki inuu qofku isgeliyo ilmahan asalkiisa haddaan wax dhibaataa ka muuqan waxa weye waa nadiif daahira waxaynu kaloo ka faa'idaynaa tawaaduca nebigu si uu tawaaducayay oo ummadiisa oo waxa uu ugu naxariisanayay mid saqiira iyo mid weyn iyo kulli saasoo raxiim u ahaa u naxariista ummadda marka waxaa la rabaa qof walba inuu ku daydo nebiga calayhi salaatu wassalaam alxadiid athani watiscuun xadiidka sagaashan iyo labo can anas bni malikin radia allahu canhu can innabiyi sala allahu alayh waali wasalam qaal anas ibni malik waxa uu yihi nebigu wuxuu yihi ictadiluu fi sujuudi ictadiluu istoosiya fi sujuudi sujuuda markaad sujuudaysaan istoosiya walaa yabsud axadukum walaa yabsud yuunan fidinin axadukum mid idinkayda ka mida diraacayhi dhudhumadiisa imbisaada alkalbi sida eygu uu u fidiyo dhudhumadiisa hore eygu marka uu dhabacanayo labada gacmooda hore intuu fidiyo oo waxa weye dhulka ku dhejiyo ayuu daanka saaraa oo saa u dhabacdaa haddii qofkii marka sujuudayo haddaad gacmihii dhulka dhigtay dhudhumadiina dhulka dhigtid aadna sujuuddii markaa dhexdooda dhigtid sidii wax dhabacday oo kale baad noqonaysaa oo dhulka ku dhabacan ee waxaa la rabaa kor inaad isku qaadid sidai axaadiista hore aynu soo marnay nebigu inuu kor isku qaadi jiray xataa yabdu bayaada yibday ilaa ay muuqato waxa weeye kilkilihiisa ay muuqdaan caddaantooda siaa daraaddeed marka xadiidkaana axaadiistii hore uu la macnayahay ina soo martay oo wuxuu ina amrayaa inaynu kor u qaadno dhudhumadeena marka aynu tukanayno maa yuukhadu min alxadiid marka awalan waxaynu ka faa'idaynaa mashruuciyat اlictidaali fi الsujuud cala alhay-ati almashruuca hay-ada mashruuca qaabkaas nabiga calayhi salatu salaam looga dayday oo dhudhumada kor loo qaadayo ayaa la rabaa in loo sujuudo oo waataynu soo marnay toddoba xubnood in laga sujuudayo laba waxaynu ka faa'idaynaa annahyu in laynaga nahyey inaynu cambas diraacayn inaynu fidinno dhudhumada sujuudda markaynu sujuudayno dhudhumada in dhulka lagu fidiyo oo xayawaanka loo ekaado sida eyga iyo waxa lamida axaadiistii horena waa ku soo marnay in xayawaan badan laynoo diiday inaynu ku dayanno sida waxyaa xayawaanka subaaca ama waxa weeye eyga ama waxa weeye tukaha sida uu sujuudda madaxa uga dhudhugsiiyo kale waxaasoo dhan waa naga nahiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam oo waxaa la rabaa qaab wanaagsan oo nebiga looga dayanayo calayhi salatu wasalaam in loo sujuudo ee ayna noqon qofku wuxuu raba inu iska sameeyo mana la heli karo oo qofkii sidaan ma samayn karo ilaa bacda tacallum marka nebiga calayhi salaatu wasalaam meelo badan buu inoo diiday xayawaan badanna waa inoo diiday waxaa ka mid a tukaha waxaa ka mid a eyga waxaa ka mid a xayawaanka muftariska oo sida libaaxa iyo waxa lamida waxaasoo dhan iyo dameerka iyo waxyaabahaasoo dhan inaynu ku dayan iyo sida maaragtay kuwa faraha taagtaaga oo uu nebigu ku shabahay fardihii waxa weeye buubka ahaay oo kale waxaasoo dhan baa laynoo diiday lamana ogolo in lagu daydo ee waxaa la rabaa hay-ad wanaagsan in loo tukado baabu wujuubi tuma'niinati fi rukuuci wasujuud waa baabka saddex iyo tobnaad baabkan baa muhiima oo dadku in badan salaadooda ay aada iyo aada u khariban tahay waad arkaysaa oo markaas aynan haddana xadiidka keliya inay bartaan xataa isku dayinin alxadiid athalith watiscuun waa xadiidka sagaashan iyo saddex xadiidkan caam wuxuu ku yahay xadiid almusii salaatahu ninkii salaadiisa xumaynayay oo qisadiisa waxay tahayna waynu arkaynaa bal ninkaas saddexda jeer salaadiisi lagu celiyey oo la yidhi orod tuka salaad maada tukane bal waxa uu khaldayey oo ka maqnaa oo salaadiisii baatilka looga dhigay dad badan baad arkaysaa maanta oo ad isleedaha ninkaasaa ka salaad fiicna can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam dakala almasjid abu hureyra waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo galay masaajidka oo fariistay markaa intuu tukaday oo dee sunnihii tukaday buu iska fariistay masaajidka fa dakala rajulu nin baa soo galay masaajidkii nebiga oo fadhiya oo saxaabadii la fadhiyaan ayaa nin soo galay fa sallaa waa tukaday halkaa koonaagu intuu tegey buu taxiyatulmasjidkii miyuu tukaday mise salaad kaluu tukaday lama sheegin laakiin inuu tukaday baa la sheegay marka salaadaha kale jamaaca lagu tukan jire fa sallaa sida daahirkaa waxa weeye taxiyatulmasjidkiibuu tukaday waay markuu tukaday oo taxiye uu salaadii tukaday noocay doontaba ha noqotee ayuu huma jaa'a waxa uu u yimid nabiga calayhi salaatu wassalaam fasallama cala annabiy sala allahu calayh wasalam nabiga ayuu salaamay assalaamu calayka ya rasuula allah ay faradda faradda annabiyu sala allahu alay slam assalaam wacalayka assalaam buu ama wacalaykum assalam waraxmat ullah nebigu salaamtii buu ka radiyey oo waxa weeye qofki ninkii wuu salaamay kabacdigu nebigu wuxuu ku yihi faqaala nebigu wuxuu yihi calayhi salatu salaam irjic noqo fasalli tuko fa inaka lam tusalli ma aada tukan war orod noqo oo tuko salaad ma aadan tukane salaadaadi waxbaa u dhima lama odran ee waxaa la yidhi salaad dhan ma aada tukan waa arrin khatara marka qof dhan oo tukaday oo la yidhi war orod noqo salaad ma aada tukane waxaad tukatay salaad maaha waaba iska foorfoorarsadaya bay la mid tahay ey salaadaadii saxiix ma farajaca alrajulu ninkii waa noqday fasallaa waa tukaday kamaa kaana sallaa sidii waa weli tukaday leannahu ma garanaya wax kale intaanbuu garanaya uma jaa'a waa yimi fasallama waa salaamay cala nabiy sal l sl nabiguu salaamay faqaala nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wacalayka asalaam salaam dushaada ha ahaata nabadgeliyo uma qaala waxau yihi nabiga calayhi salatu salaam irjic noqo fasalli tuko fa innaka lam tusalli ma aadan tukan sidii oo kale ayuu yihi ma aadan tukan halaatan saddex jeer buu saa ninkii u celi ee ninkii waa noqday mar labaad buu tukaday waa soo noqday nebigii buu yimid waa salaamay haddana waa celiyey haddana waa tukaday waa soo noqday saddex jeer markuu saa u galay ayuu ninkii waxa uu yidhi faqaala arajulu ninkii baa wuxuu yidhi waaladii bacataka bilxaq allihii xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay ay allahba ku dhaaranaya maa uxsinu gayrahu intaa wax ka fiican oo aan garanaayo ma hagaajin karo intaa macnaha wax ka fiican salaad ka fiican intaa oo aan garanaayon tukanaayo ma jirto facallimnii ibar yaa rasuul allah ibar rasuulka ilaahay hadda ayuu marka ninkii barayaa markaa nebiga calayhi salaatu wassalaam faqaala sala allahu alayh waali wasalam nebigi waxa uu yihi xadiidkaa marka rawaayado badan buu leeyahay oo intaan hadda ay bukhaari iyo muslim wariyeen keliya riwaayadihiisa kuma eka riwaayado aad u fara badan buu leeyahay nu arki doona qaala waxau yihi idaa qumta ila asalaati fakabbir idaa waqtigii qumta ila asalaati fakabbir waxaa riwaayadihiisa kale ku jirta oo ka horeeya qiblada qaabil qiblada qaabil fakabbir markaa takbiirso waa takbiirat lixraam wuxuu sheegay marka xadiidkan arkaantii buu sheegay fakabbir takbiirsa wey allahu akbar dheh uma kabacdi markaas iqra' akri maa tayasara macaka min alqur'aan wixii kuu fududaada oo qur-aankaa maa tayasara aladi tayasara macak qur-aanka wixii kuu fududaada akri oo min alqur'aani qur-aana xadiidka kale aynu arki doonaa marka iyo sharaxa in halkaa faatixada aan la akriyaynin iyo in la akriyayo axaadiis sharaxaynu ku cadaynayna uma qara maa tayasara macaka min alqur'aan uma kabacdi markaa waxau yihi uma arkac rukuuc xataa tadma'ina raakican ilaa aad ku xasishid oo mid rukuucsan noqotid uma arfac kor uga soo kac xataa tactadila qaa'iman ilaa aad toosnaatid ictidaalka ku toosnaatid oo mid taagan aad noqotid uma sujud sujuud xataa tadma'ina saajidan ilaa aad ku xasishid waxa weye sujuuda uma arfac kor uga soo qaad madaxaaga xataa tadma'ina jaalisan waa fadhiga udhexeeya labada sujuudood ku xasil uma afcal dalika fii salaatika kulliha markuu ragcad kaamila nebigu baray ayuu wuxuu yihi uma afcal samee fii daalika arrinkaas samee aan ku baray fii salaatika kulliha salaadaada ay fii kulli ragca ragcad walba sidaa samee xadiidkan xadiid macruufa wey waxayna culimadu yidhaahdaan nin la yidhaahdo jalaad ibni raafic ayuu ahaa ninkan oo waxa weeye nebiga intuu usoo galay masaajidka nebigoo jooga ayuu markaas salaadii markuu tukaday oo nebigu ku celceliyey ninkaan kuma xasilayn ba la yidhi salaada marka waxay ku keenaan mar walba culummadu baabu dumaniina waxaa ka maqnayd bay yidhaha ninkaan inti kale waa samaynay dumaniinadii baa ka maqnayd oo kuma xasilaynin salaadii oo waxa weye sida dad badan maanta ay wejiga u boofsiyaan intay dhulka dhigaan allahu akbar allahu akbar ay yidhahdaan oo waxa weye ay boofsiyaan ayuu boofsiinay haddaba xadiidkan saddex waxa weeye qaybood ayaynu uga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka ugu horeysa baxsiga ugu horeeya waxaynu kaga hadlaynaa khilaafka ku jira culummadu ay waxa weeye isku khilaafeen marka ugu horeysa waxay isku khilaafeen culummadu oo khilaaf ku jira oo xanafiyada iyo ay ku tageen qawluhu huma qara' maa tayasara macaka min alqur'an inta kale waa lasla ogoliya inuu qibladii qaabilayo takbiirat lixraam la imaanayo waa lasoo ogoliya xanafiyadu waxay ku dhegeen huma qara' maa tayasara macaka min alqur'an inayna faatixadu waajib ma aha bay dheheen marka oo rukni ma aha oo waxa weeye qofku u rabo akrin karaa laakiin qowlkaas waa qowl daciifa waxaana kaga tegey jamhuur lculamaa oo kale oo dhan waxay ku tageen inay faatixadu waajib tahay rukni min arkaani salaana ay tahay xadiidka soo socdaana caddaynaya oo xadiidkii cubaada oo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab kaasaa caddaynaya waxaa kale oo ay daliishadeen oo yidhaahdeen iyagu xanafiyada iyo waxay yidhahdeen waxaanu uga tegaynaa oo aanu waajib uga dhigi weynay nebigu waxa uu yidhi waxaad doontid akri laakiin xadiidka imaam abu daawuud uu warinayo iyo ibnu xibbaan iyo imaamu axmed iyo ayaa waxau odhanayaa huma qara' akri biummi alqur'aan wa bima shaaa allahu akri marka ugu horeysa faatixada oo riwaayado badan buu xadiidku leeyahay in xadiidka riwaayadihiisa la jamciyo ayaana waajiba marka riwaayadda abu daawuud baa waxay leedahay iyo ibnu xibbaan iyo ay wariyeen huma qara' akri biummi alqur'aan waa faatixadee wa bima shaaa allahu iyo wix ilaahay doono waxauna xasan kaga dhigayaa sheekh albani raximah allahu tacaala fi sunani abi daawuud raqamka sideed boqol konton iyo sagaal riwaayaddaasa marka caddaynaysa inaan faatixada laga tegaynin iyo riwaayad kale oo waxa weeye ibnu xibbaan iyo imaamu axmed ay wariyeen min xadiid xadiidkii waxa weeye rifaaca ayaa waxau yihi nabiga calayhi salaatu asalaam waqra' akri biummi alqur'aan faatixada akri huma qara' bima shi'ta kabacdi wixii aad doontid akri waxasanahu sheekh albani raximah allahu tacaala fi saxiixi aljaamici asagiir saddex boqol labaatan iyo afar raqamka ayuu waxa weeye uu waxa weeye xasan kaga dhigay min xadiid abi rifaaca haddaba halkaa marka waxay nooga caddaatay inaan laga tegaynin faatixada oo qowlka xanafiyada ay yihahdeen faatixada waa laga tegi karaa uu yahay qowl daciifa qowl daciifa inuu yahay j kabacdi haddana culamadu waxay isku sii khilaafeen faatixada ma waajiba fi kulli rakca mise hal ragcaun baa la akrinaya sida saxiixa oo jamhuur culamaa ku tageen waa fi kulli rakca sababtoo a nabigu waxa uu yidhi huma afcal dalika fi salaatika kulliha ayuu aakhirka ku yidhi xadiidka salaadaada oo dhan saa ku samee hey ragcad walba akri ayaa ka dhalanaysa markaa marka faatixadii khulaasadeedu waxa weeye ma laga tegi karo oo waa la akrinaya laakiin haddana khilaaf wuxuu ku jiraa salaadaha sirigaa in la wada akrinayo imaamka iyo ma'muumka iyo kulli horta waxay isku itifaaqeen culimmadu imaamku inuu akrinayo faatixadii qofka munfaridkaaba keligii tukanayana uu akrinayo laakiin khilaaf waxa uu ku jiraa salaada qiraa'ada lala jahrayo oo salaada maqribka oo kale labada ragcadood oo lala jahrayo imaamkii qiraa'ada kor u qaadayo ma'muumkii ma laga rabaa faatixada mise waa kaga filan tahay halkaa khilaaf baa ku jira laakiin qowlka raajixa waxa weye labada qowlba waa laba qowl oo qawiya laakiin qowlka raajixa waxa weeye in laga rabo uu akrinayo leanna xadiidkaasa haysta laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab waxay kaloo culimmadu isla ogol yihiin qofka masbuuqa ah oo waxa weeye lagala hormaray oo imaamkii oo rukuucsan u yimid haddii uu la rukuuco inay ragcaddaasi u jirto oon faatixadii laga rabin inkastoo khilaafna ku jiro waxay kaloo culimmadu isku itifaaqeen oo ogol yihiin qofka faatixada hadduunan aqoonin inay booskeedii gelayso tasbiix iyo hadduunan qur-aan kalena garanaynin subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar iyo inuu tasbiixsanayo ayay isla ogol yihiin calaa kulli xaal marka khulaasada waxa weye faatixada lagama tegayo waa waajib qof walbana waa laga rabaa waana in lala yimaado ma'muumkii marka imaamkiina korb hadduu akrinayo qofkii ka dambeeyeyna hoos buu u akrinaya baxsiga labaad oo xadiidkan aynu ka hadlayna waxa uu yahay culummada qaar baa waxay u daliishadeen xadiidkan waxay idhahan wax walba oo xadiidkaa lagu sheegay waa waajib oo waa arkaano lagama tegi karo wixii aan lagu sheeginna waajib ma aha laakiin qowlkaas dhinac waa saxiixo wax walba oo xadiidkan lagu sheegay waa waajib leannahu waxa weeye waa bayaan uu nebigu u caddaynayey ninkan uu tacliim uu berayey wa marka waxayna yidhahdaan culummadu qaacida usuuliyaa jirto waxa weeye ta'khiir lbayaan fi waqti alxaaja laa yajuuzu bay yidhahdaan fi xaqihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligaas oo kale wax walba oo salaada waajib ahaa ninkaa inuu bara wey laakiin xadiidku duruq badan buu leeyahay in la jamciyo weeye markii la jamciyo ayaa kulli laga qaadan karaa markaa wax alla wixii uu waajib oo dhan laakiin axaadiita kale oo iyaduna waajibinaysa waxyaalo badan oo salaada ka midana lagama tegi karo axaadiis oo dhan waxa weye yufasiru bacduhaa bacdan waa la isku fasirayaa sidaa daraaddeed markaa arkaantuu caddeeyey xadiidkaani fawaa'idiisa marka ayaynu usoo gudbayna waxaanu ka qaadanaynaa awalan acmaasha alacmaal almadkuura fi hada alxadiid acmaasha xadiidkan lagu sheegay wa hiya arkaan sala wey wa arkaan sala alati laa tasqudu sahwan walaa jahlan sahwi iyo jahlin midna ma lagaaga cafinayo waa inaad soo celisid oo waxa weeye irjic baa kuu taalla fasalli fa inaka lam tusalli haddaba maxaa lagu sheegay kow takbiirat lixraam baa la sheegay ragcadda ugu horeysa haddana ka bacdi faatixadii baa la sheegay haddana waxaa la sheegay rukuucdii haddana ictidaalkii haddana sujuudii haddana ictidaalkii laga soo kacayey waa lix rukni iyo watuma'niinatu fi hadihi alafcaal iyo in lagu sugnaado ayaa la sheegay intaasoo dhan marka waa arkaan in lagu dadaalo ayaa la rabaa oo aan laga tegin waana wax macluum ah oo waxa weye qof walba garan karo laba waxaynu ka faa'idaynaa afcaasha noocaana in la sameeyo fi kulli ragca an yufcala fi dalik dalika an yufcala dalika fi kulli ragca ragcad walba in acmaashaan la samaynayo leanna nabigu wuxuu yihi uma afcal dalika fi salaatika kulliha saddex xadiidku wuxuuna tusinayaa calaa cadami lwujuub inayna waajib ahayn wixii aan xadiidkan lagu sheegin laakiin waxaanu niri axaadiisa kale ayaa waajibinaysa xadiid walbana wujuubkiisu wataa meel laga tegi karo waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday wujuubu tartiib liannahu wuxuu yihi nabigu calayhi salatu salaam humma humma humma marka tartiibtaa humma waxay kutustaa lafdigaasi cadfi baa la yidhaahdaayo taraakhi bay kutustaa atartiib watarakhi bay kutustaa waa ka dambayn wa mid walba waa inay midda kale ka dambayso waxaynu kaloo ka faa'idaynaa arkaantan qofka inaynan ka dhacaynin hadduu jahli kaga sugan yahay salaadiisii ka kac weeye hadduu sahwiyona waa soo celinayaa waa inuu bartaa waajib ku ah qof walba oo muslimaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidku ina tusayaa calaa cadami sixati salaat salaat lmusii salaata ninkii salaadiisa xumaynaya oo aan arkaantii ku xasilaynin salaadiisi in la odhanayo saxiix maaha ee salaadaadi ka kac weeye orod mar labaa tuka baa la odhanayaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay wanaagsan tahay qofka jaahilkaa in la baro oo weliba si dabacsan oo tartiiba loo baro oo weliba qofku markuu u baahan yahay sababtu waxa weeye ninkan markii ugu horreysay tacliimka nebigu kuma bilaabin ee waxa weye horta markii hore waxaa la tusayey inuu ogaado inuu baahan yahay orod noqo orod noqo salaad maa tukan salaad maa tukan kabacdi markuu ogaaday inay salaadiisu saxiixayn miya rasuulka ilahi hala i baro halkaan waxaan ka qaadanaynaa marka qofku cilmigii wuxuu baran karaa markuu isagii diyaar u yahay oo soo diyaar garoobo laakiin qof lagu baryayo wax baro oo waxa weeye aan diyaar ahayn cidno wax ma bari kadho waa dhibaato wey baabka afar iyo tobnaad ee min kitaab asala baabu lqiraati baabu lqiraa'ati fi sala baabkan waxau ka hadlayaa qiraa'ada qur-aanka la akrinayo faatixada iyo qaabka loo akrinayo oo qiraa'ada lagu akrinayo ragcadaha ayuu ka hadlaya alxadiid alraabic watiscuun waa xadiidka sagaashan iyo saddex waa xadiidkaanu soo tilmaamaynay can cubaadata bni saamit radia allahu canhu cubaada waxa u yiri ilahay ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala rasuulka ilahi waxau yihi laa salaata salaad ma leh ay laa tasixu salaatuhu salaadiisi saxiix maaha liman ruuxii lam yaqra aan akriyin bifaatixati alkitaab faatixada qofkaan akriyin salaad ma leh waa xadiidkaani markaa nas sariixa wey oo waxa weeye xadiidta kale oo dhan soo takhsiisinaya qofka faatixada ka taga inuusan salaad lahayn sida kii dumaaniinada uga tegayna la yidhi salaad ma lihid faatixadaa marka kasii awreysan waana rukni min arkaani asalaa qofkii ka tagana wax uu leeyahay oo salaada ma jirto haddaba culammada marka khilaaf waxa uu ku jiraa sida aynu sheegnay waa qofkee qofkaan xadiid badan baa horta jirta oo caddaynaysa xadiid kale oo laa tujziu salaatun laa yuqra'u fiiha biumi lqur'aan salaad ma gudayso oo qofkii kama gudayso aan akriyin bifaatixati alkitaab culamada agsarkooda waxay ku tageen oo waxa weeye shaaficiyada iyo kulli ay ku tageen inaan faatixada marnaba laga tegaynin imaam iyo ma'muum iyo waxa weye munfarid horta waa laisla ogolayaa imaamka iyo munfaridku inayna marnaba ka tegaynin salaadaha sirigaana in la akrinayo waa laisla ogolya ee khilaafku waxa uu ku jiraa keliya salaada jahriga ah sheekh albani raximah llahu tacaala sifat salaati nebiga oo kale waxa uu ku tegayaa oo waxa weeye uu qararayaa qofka ku daba tukanaya imaam oo waxa weye salaadii imaamku la jahraya qiraa'adii inuuna faatixadii ka daba akriyayna aamusayo laakiin xadiidkaana ka hor imaanaya oo aan saacidaynin qawlkaa marka maadaama culammadu laba iskugu khilaafeen adilo badan bay deliishadeen labada dhinacba adila ay leedahay oo aayado qur'aan iyo axaadiid bale waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu marka labada dhinacba adilay leedahay laakiin adilada oo dhan xadiidkan waxa weeye xadiid ka xoog badan kuma jiro oo xadiidkaas muttafaqun caleyhi ayaa waxa uu leeyahay laa salaata marka maxaaba dooda ku geliyey iyo waxa weeye shakigaba salaadaada marnaba faatixada ha ka tegin marka waxaa ila raajixsan wallahu aclam dariiqa ay ku tageen shaaficiyadu inaan marnaba laga tegaynin faatixadii oo ay rukni tahay ilaa qofkii laba qof baa ka tegi karay dheheen qofkii masbuuq oo lagala hormaray oo waxa weeye ragcaddii ka soo gaaray imaamkii oo ragcaddii tujinay rukuucsan wuu la rukuucayaa leanna axaadiid kalaa caddaynaysa inuu la rukuucayo iyo qofka aan faatixadiiba aqoon oo markaa soo islaamay masalan inta uu faatixada baranayo ka labadaa la iskuma hayo laakiin qofkii kale salaadii faatixadii wuu akrinayaa mana ka tegayo wallahu alilah baana garanaya laakiin dhinaca kalena adilo xoog lay leedahay waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka wujubu qira'ati alfatixa wa hiya ruknu min arkaani asalaat fi kulli rakca ragcad walbana waa lagu akrinayaa salaadii laga tagana jaa-is maaha laba waxaynu ka faa'idaynaa budlaan asalaa bitarkihaa haddii faatixadii laga tago salaadii waa buraysaa oo waxa weeye waxba kama jiraan saddex waxaynu ka faa'idaynaa khilaafkii inoo soo hormaray oo culummada unbaynu u celinaynaa oo waxa weye masalada khilaafkaa aynu u celinaynaa insha allah tabaraka wa tacaala culimadu way isku khilaafeen alxadiid alkhamis watiscuun can abi qataada alansaariy qataadata alansaariy radia allahu canhu waxa uu yihi qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilahi waxaa yaqra'u mid akriya oo ku akriya salaadiisa uu tukanayo fi rakcatayn aluulayeyni labada ragcadooda hore oo min salaati duhri salaada duhur a wuxuu akrin jiray waa labada ragcadooda hore bifaatixati alkitaab faatixada wa suuratayn iyo laba suuradood ee ragcad walba suuraduu ku akrin jiray yutawiluu dheerayn jiray fi luulaa midda horuu dheerayn jiray wayaqsuru gaa wayuqasiru wuu gaabin jiray fi thaaniya midda dambe wuxuu inoo sheegayaa saxaabigaani nabiga calayhi salaatusalaam labada ragcadooda hore oo duhurka inuu faatixada iyo qur-aan kale ku akrin jiray ragcad walba marka ragcadda hore inuu dheerayn jiray yutawilu fi luulaa tan hore u dheerayn jiray oo waxa weye ilaa dadku ay maaragtay maadaama markii la aqimo oo la xirto dadkii soo socsocdaan waxay idhahdeen aad buu u dheerin jiray ragcadda hore nabiga calayh isalatu asalaam oo waxaanu is oran jirnay dadka ayuu doonayaa inay soo gaaraan wa yuqasiru fi thaaniya tan labaadna waa gaabin jiray waaya tan labaadna wuu gaabin jiray yusmicunaa wuuna maqashiin jiray al-aayata suuradda uu akrinayo aayad aayad buu naga maqashiin jiray axyaanan mararka qaarkood markuu salaadihii ila duurka waa siriye hoos uu akrinayo aayad aayad baan ka maqli jirnay wa kaana yaqra'u fi lcasar salaada casar wuxuu akrin jiray bifaatixati alkitaab faatixada wa suuratayn iyo laba suuradood yutawilu fi luulaa tan horuu dheerayn jiray wa yuqasiru fi thaaniya tan labaadna waa gaabin jiray waa sidii oo kale wa fi ragcatayni labada ragcadood alukrayeyni oo dambe oo duhurka iyo casarkaba wuxuu akrin jiray biumi lkitaab faqad wax kale kuma deri jirin wa kaana waxa uu ahaa yutawilu mid dheereeya fi ragcati aluulaa ragcadda hore fi salaati subxi salaada subax wa yuqasiru fi thaaniya tan labaadna waa gaabin jira saxaabigaa marka wuxuu inoo caddeeyey duhur iyo casar iyo salaada subax suu nabigu u tukan jiray duhurka labadiisa ragcadood oo hore wuu dheerayn jiray ragcadda horuuna dheerayn jiray faatixada iyo qur-aankaluuna ku akrin jiray ragcadda horaa dheeray labada ragcadood oo dambe oo duhurkana faatixada keliya ku akrin jiray labada ragcadood oo casarka dur casarka afartiisa ragcadood labada horuu dheerayn jiray laakiin duhurkii way ka gaabnaayeen sida axaadiis kala caddaysay duhurka wuu ka gaabin jiray marka casarkana labada ragcadood horaa dheeraa labada dambena waa gaabnaayeen salaada subaxna ragcadda horuu dheerayn jiray ragcadda dambena waa gaabin jiray intaas ayuu xadiidku inoo caddeeyey marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka mashruuciyat alqiraa'a bifaatixati alkitaab fii kulli ragca ragcad walba in lagu akrinayo ayuu inoo caddeeyey leanna labada horena wuu ku akriyey kuwa dambena waa ku akriyey casar iyo duhurba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa istixbaab inay sunno tahay in waxa weeye la dheereeyo labada ragcadood oo hore duhurka weliba tan hore lasii dheereeyo casarkana sidoo kale waxaynu kaloo ka qaadanaynaa salaada subax ragcadda hore in la dheereeyo midda dambena laga gaabiyo tii hore laakiin labadoodaba iyaga waa la dheeraynayaayo qiraaco dheer baa lagu akriyaa ilaa iyo boqol ay lixdan ilaa mia sitiin ilaa mia bay yidhahan buu ku akrin jir waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazuljahri in xoogaa kor loo qaadi karo bacd al aayaat in kor loo qaadi karo oyna wax dhibaataa lahayn oo la naqashin karo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa markaa inaynu sidaa ugu dayanno sunaha nabiga calayhi isalaatu wassalaam alxadiid asaadis wa tiscuun xadiidka sagaashan iyo lixwa can jubayr bni mudcim radia allahu canhu qaala waxau yihi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salatu wasalaam baan maqlay oo yaqra'u akrinaya fi lmaqribi salaad maqrib bituur fi suurati tuur isagoo ku akrinaya jubayr ibni mudcim baa nebiga u yimid weliba waxaa la yidhi intuuna islaamin bay ahayd nebiga oo salaad maqrib tukanaya oo watuur akrinaya oo waxa weye aayadaha markuu soo gaaray am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu samaawaati walardi bal laa yuuqinuun axaadiista mar aayadaha markuu soo gaaray ayuu jubayr wuxuu yidhi kaada qalbii an yatiir qalbigaygii wuxuu ku sigtayba inuu duuro macnaha aad buu qalbigiisii u khushuucay markuu arkay waxa weeye caqiidada iyo aayadahana waxa ay ka hadlayaan markaasu waxa weye islaamay marka xadiidkan kabacdiguu markaa weriyey marka wuxuu baabkan u keenay waynu ka qaadanaynaa xadiidka in salaada maqribkaa la dheerayn karo kow marka ugu horeysa marka waxaynu ka qaadanaynaa ana almashruuc fi salaati almaqrib aljahru ha aljahru fi salaati almaqrib salaada maqribka qiraacada waa lala jahraya leannahu jubayr waxa uu maqlay waduur nebiga oo akrinaya oo qiraacadii la jehraya marka waa qiraacadii waa lala jehraya laba waxaynu ka qaadanaynaa jawaas inay tahay oo la dheerayn karo qiraacada salaada maqrib waa la dheerayn karaa ee maaha in maqribka mar walba qur-aan gaaban lagu tukanayo oo waa sugnaatay qiraa'ooyin badan oo kala duwan inuu nebigu ku tukaday salaada maqrib waa sugnaatay fi suurati acraaf iyo xataa sugnaatay marka waxa weeye hadda muraacaadka dadka la tukanaya la ilaalinaya oo qaabka loo tukanayo ayo waxa weeye la fiirinaya alxadiid oo xadiidka soo socday iyo soo axaadiista soo socotaa caddayn doon alxadiid asaabic watiscuun xadiidka sagaashan iyo toddoba can ilbara ibni caazib radia allahu canhuma isaga iyo aabihiba allah ka raali noqday qaala waxau yihi ana nabiy sala allahu calayh wasalam kaana waxau ahaa fii safarin nabiga calayhi salaatu wassalaam safar buu ku jiray fasallaa waa tukaday alcishaaa salaadii cishe alaakhira ee dambe waa cishihii wey taynu cishaa u naqan fii ixda rakcatayni labadii ragcadood oo qiraadadu la jihrayay mid ka mida wuxuu ku akriyey ila waa salaadii safar baa lagu jiraa laba ragcawn baa la tukane watiin wazaytuun fii suurati tiin ayuu ku akriyey qaala waxau yihi famaa samictu ma maqal axadan qof ma maqal weligay axsana sawtan ka sawd wanaagsan aw qiraa'atan ama axsana qiraa'atan ka qiraa'a wanaagsan waa shaki min araawi minhu ay min anabiy sal ly slam weligeyma maqal buu yidhi qof ka qiraa'a macaan oo ka qiraa'a qurux badan ama ka sawd wanaagsan oo qur-aan akrinaya weli ma maqal buy leanna nebigu aad buu codkiisa u qurux badnaa iyo qiraa'adiisa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa jawaazu lqiraa'ati inay bannaan tahay in lagu akriyo salaada qisaaru lmufasil waa subacan hoose oo suuradaha gaagaaban watiin iyo washamsi iyo in lagu akriyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in codka la qurxiyo markii qur-aanka la akrinayo maca takfiifi iyadoo la khafiifinayo oon salaadii dadkii lagu dheeraynaynin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa salaada cishaha in aayadaha suuradaha gaagaaban weliba khaasatan markii safar lagu jiro codkiina aada loo qurxinayo ayaynu ka qaadanayn alxadiid athaamin watiscuun xadiidka sagaashan iyo sideed can caishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay slam qa ana rasuula allahi sal l slam rasuulka ilaahi bacatha waxa uu diray rajulan nin buu madax uga dhigoo diray calaa sariya bacatha rajulan calaa sariya sariya waxaa la yidhaahdaa nabiga calayhi salatu salaam markuu ciidan diro oo uunan la socon ciidankaasi ay jihaad iyo u baxaan ama waxa weeye meel soo fiirinayaan dal loo diro uuna nebiguna la socon koox saxaabadii ka miduu nebigu diray mana la soco nebigu nin buu marka madax uga dhigay oo waxa weye amiir uga dhigay ninkaasaa tujinaya marka salaadii fa kaana waxa uu ahaa yaqra'u mid akriya liasxaabihi saaxiibadiis waxa uu ku tujin jiray fii salaatihim salaadooda waxa uu ku tujin jiray ha fa kaana wuxuu ahaa yaqra'u liasxaabihi fii salaatihim mid macnaha salaada tujiya oo qiraa'adii akriya salaada ayuu ahaa qiraa'adii marka markuu akriya faatixadii iyo suurad kale ragcad walba ku akriyo fa yaktimu ayuu waxuu ku khatimi jiray qul huwa allahu axad qul huwa allahu ku khatimi jiray marka markay way la hadleen oo waxay yidhaahdeen maad suuraddan ama iyada ku daysatid oo faatixada iyo qulhuwluhu waa kugu filan yihiin ama haddaad qul faatixadii iyo suurad kala akriday ma iska daysid qulhuwallaha maya wuxuu yidhi anugu saasaan idinku tujinayaaye sidaas waxaan ahayn ma samaynayo laakiin hadda xadiidka kuma sheegin riwaayado kala caddeeyey qul huwa allahu axad buu ku khatimi jiray fayaktimu qul huwa allahu axad falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli llahi sal l slam rasuulkii ilaahay bay u sheegeen arrintaa oo ninkan saasuu nagu tujin jiray qul wallahan buu ragcad walba ku khatimaya faqaala sala allah alay slam rasuulka ilahi waxa uu yidhi saluuhu weydiiya liayi shayin yasnacu dalika sababta uu saa u sameeyey weydiiya fasa'aluuhu waa weydiiyeen faqaala waxa uu yidhi liannahaa liannahaa sifatu raxmaan liannahaa ay qulwaluhu waa sifatu raxmaan sifaatkii ilaahiya ka sheekaynaysaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad sifaatkii ilaahay bay sheegaysaa inuu ilaahay uu waxa weye keligii yahay inaan la dhalin inuusan wax dhalin inaan wax u dhigma jirin wuxuu yihi fa ana aniguna uxibu waxaan jeclahay ha uxibu waxaan jeclahay an aqra'a biha inaan mar walba akriyo faqaala nabigu rasuulu llahi sal slam rasuulka ilahi waxa yidhi marka loo sheegay akhbiruuh u sheega oo midka uga warrama ana allaha alle tacaala korahaaye yuxibuhu inuu jeclaaday oo allah u jeclaaday arrintaa daraaddeed ilaahay uu jecelaya u sheeg xadiidkan marka macnihiisa guud waxa weeye ninkaas saxaabigaa oo nebigu amiirka ka dhigay nebiga caadadiis waxay markuu saxaabada meel u diro oo waxa weeye qeyb ka mida uu meel u diro nin buu amiir uga dhigi jiray ay maadaama safar yihiin kabacdi marka ninkaasaa tujin jiray ninkii marka sidaanuu ku tujiyey qulwalihii ayuu aada iyo aad u daa'imay markaasuu nebiga markii loo sheegay kabacdi ninkii la weydiiyey iyuu yihi waan jecla waa sifaadka ilaahay sababtaas ay u kaliftay nebiguna wuxuu yihi u sheega riwaadaha qaar baa ah xubuka iya xubuka iyaaha adkhalaka aljanna ha jannadaaba loogu bishaareeyey ninkii waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ko jawaazu qiraa'ati inay bannaan tahay in lagu akriyo suuradaha gaagaaban in lagu akriyo salaada maqribka iyo keyrkeedba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay bannaan tahay suuratu likhlaas iyo suurad kale la isku daro iyo keyrkeedba suurado kale waa lagu dari karaa oo faatixada iyo dhowr suuradooda yaryara waa isku dari kadhaa wax dhibaataa male waxaynu kaloo ka qaadanaynaa tafdiil qur'aani bacduhu bibacdi inuu qur-aanku kala fadli badan yahay oo waxa weye kuwa sifaatka iyo caqiidada iyo ka sheekaynaya inay waxa weeye waa kalaamki ilaahay wuu wada yahay laakiin ajarka laga helayaa kala badan oo xagga wuu qur-aanku kulli waa kalaamki ilaahay oo dhankaa kuma kala fadli badna laakiin ajarka iyo wa qaabka caqiidada iyo qaabkaasaa sawaabta iyo fadligu ka imaanaya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay qulwalluhu yahay suurad qur-aanka ugu fadli badan waaba thuluth lqur'aan buu nebigu yihi oo waxa weeye aad iyo aad ba fadligeeda u badan yahay waana sifaatka ilaahay marka qofku sifaatka ilaahay haddii uu jeclaado ilaahay baa jeclaanaya oo waxa weeye janno iyo wanaag oo dhan ayaa lagu garayaa alxadiid altaasic watiscuun sagaashan iyo sagaal xadiidka ah an jaabir radia allahu canhuma jaabir bni cabdillah radia allahu canhuma qaala waxa yhi ana rasu ana nabiya sala allahu alay slam qaala limucaad mucaad waxa uu ku yidhi xadiidkani waa xadiidkii dheeraa oo mucaad oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu asalaam uu la dardaarmi jiray macnaha mucaad reerkooda ayuu tujin jiray qiraacaduu ku dheereeyey hameen hameenada ka mida wiil yaroo soo daalay oo maantoo dhan beer soo falaeyey baa la tukaday oo hal watay wuu sugi kari waayey markuu qiraacadii dheereeyey intuu ka xidhii furtay ayuu gaar u tukaday mucaad baa markaa waxau yidhi munaafiqnida ugeysa markii loo sheegay nebiguu ku dacweeyey wiilkii wiilkii markaasuu u sheegay arrintii markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi mucaadow falowlaa sallayta haddaad ku tujin lahayd bisabix isma rabbika lacla sabix isma haddaad ku tujin lahayd washamsi waduxaaha waleyli idaa yaqsha suuradaha gaagaaban maad ku tujisi fa inahu arrinku waxa uu yahay yusallii waxaa ku tukanaya waraacaka gadaalkaaga alkabiiru mid waayeela wadaciifu mid daciifa on tabar daran wadalxaaja iyo mid dan leh marka xadiidka awalna waa inoo soo hormaray oo waxa waan soo sheegnay marka waxaa la rabaa imaamku inuu ku dadaalo muraacaat naas dadka inuu ilaaliyo oo qaabkii hadda dadku ay ula tukan karaan uu tujiyo ee qiraacada inuu iska dheereeyo lama rabo waa inuu ku dadaalaa hadduu arka dadkii inay dhibsanayaan ama daalayaan inuu ku dadaalaa la rabaa inuunan qiraacadii ku dheeraynin oo waxa weeye uu u soo gaabiyo khaasatan cishaha iyo waa xilli hurdo la aadayo in loo soo gaabiyaa la rabaa axkaamta markaaynu ka qaadanayna xadiidka waxa weye ko suuradaha dhexdhexaadkaa almutawasit fi lqiraa qiraacada in dhexdhexaad horta laga dhigo oo waxa weye suuradahaas nebigu uu sheegay khaasatan cishaha iyo in suuradaha lagu tukado oo nebigu tilmaamay gaagaaban waxaa marka sunno ah imaamku inuu dadka fiiriyo oo ku daydo dadka ducafada ah oo ku tukanaya iyo wa la tukanaya iyo dadka waayeelkaa iyo inuunan qiraacada ku dheeraynin laakiin inaan lagu khaldamin oo sida dadka qaarkood yeeleen in waxa weeye qulwallaha in lagu tukado waa khalataasi oo waxa weeye la dedejiyo salaadiina lama rabo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xusnu tacliim annabiy sala alla ly slam nebigu sida wanaagsan oo wax u barayay dadka oo waxa ugu taladufayay ayaynu ka qaadanaynaa iyo naxariistiisa alxadiid xadiidka almia waa xadiidka boqolaad wey alxadiid almia waa xadiidka boqolaad waxa uu yidhi can anas ibni malikin radia allahu canhu anas waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wa abaa bakrin iyo abubakr wa cumar iyo cumar radia allahu canhum iyagoo dhan ilaahay ka raalli noqde radia allahu canhuma nabigana sala allahu alay slam buu yihi cumar iyo abubakr ilahay ka raalli noqde kaanuu waxay ahaayeen yaftatixuuna kuwa ku furfurta asalaata salaada waxay ka bilaabi jireen qiraa'ada alxamdu lilahi rabi alcaalamiin marka halkaa khilaaf baa ku jira alxamdu lilahi rabi alcaalamiin mafaatixadii buu u jeedaa mise bisinka ma ay akriyin jirine alxamdu lilahi rabi alcaalamiin bay ka bilaabeen taas labadaba waa layihi wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd sallaytu waxaan ku tukaday maca abi bakr abibakr baan la tukaday wa cumar cumar baan la tukaday wa cuhmaan cuhmaan baan la tukaday falam asmac kama maqal axada minhum mid iyaga ka mida yaqra'u akrinaya bismi illaahi araxmaan araxiim ay qiraacada suuradaha lala jahrayo maqribka iyo cishaha labadiisa ragcadooda hore iyo salaada subax iyo iyagoo la jahreeya oo waxa anugu kama maqal walimuslim imaamu muslim riwaayadu wariye waxay ahayd sallaytu khalfa nabiy sala allahu alayh wasalam wa abi bakrin wa cumar wa cuhmaan wa afartii khulafaa raashidiin saddexdii khulafaa raashidiin cali baa ka maqan iyo nabiga calayhi salatu salaam baan ku daba tukaday buu yiri leanna nabigana toban sana buu u khidmaynayay khulafaa raashidiin oo dhanna wuu joog radia allahu canhum ilah ka raali noqdee waxa weye baan ku daba tukaday fa kaanuu yastaftixuuna asalaata salaada waxay ku furfuran jireen alxamdu lilahi rabi alcaalamiin laa yadkuruuna ma ayna sheegi jirin ay kor uma ay qaadi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim kor umay qaadi jirin fi awali fi awali qiraa'atin qiraa'ada marka ugu horeysa walaa fi aakhirihaa iyo iyo inta dambaba midna kor umay qaadi jirin xadiidkan culimadu khilaaf baa ku jira khilaafkuna hal meel buu ku jiraa asalkeeda horta marka ugu horeysa waxaaba laisku khilaafsan yahay oo khilaaf ka jira isimku ma aayad faatixada ka mid ah mise ma ah culamadu waxay isku itifaaqeen fi suurati namli inahu min sulaymana wa inahu bismi illahi araxman raxiim inay tahay aayad qur-aanka ka mid a bisimku suurat lbaraa'ana inaynan bisim lahayn waa isku itifaaqeen suuradaha kale oo bisinka leh bisinku ma aayad ka midaba mise waa furfurasho lagu kala furfuranayo oo lagu kala saarayo labadii suuradood labada qowlba waa jiraan oo culamada qaar baa waxay ku tageen bisinku kama mid aha aayad ma ahe waa labada suuradood baa lagu kala saaraya haddaba faatixada culamada qaar waxay ku tageen faatixada markii loo yimaado bisinku ma faatixada ma aayad ka mid ah hadday noqoto aayad ka mida lagama tegi karawa culamada ku tegay inay tahay aayad ka mid ah haddii faatixadii waa rukni aayad ka mid a haddii uu noqday bisimku lagama tegi karo qaarna waxay ku tageen aayad ka mida ma aha haddii marka ay yidhaahdaan aayad ka mida ma aha waa laga tegi karaa wey waa taasi waa arrinta caamkaa amaa masaladan hadda uu xadiidkaani ka hadlayo salaada marka la tukanayo salaadaha siriga ah iyada laga hadlimayo waxaa laga hadlayaa salaadaha jahriga ah bismi illaahi araxmaan araxiim ma lala jahrayaa mise hoos baa loo akrinayaa mise waa laga tegayaaba saddexdaa qowlba waa jiraan qaar waxay u fahmeen xadiidka wuxuu qiraa'ada ka bilaabi jireen kaanuu yastaftixuuna asalaata alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxay u fahmeen ay bisinka oo dhan inuu ka tegi jiray qaarna waxay yidhahdeen maya waxay u fahmeen oo sida shaaficiyadu ku tageen waxay u fahmeen oo yidhaahdeen maya ee alxamdulilah rabbi caalamiin suuraddaa loo jeedaa suuradda ayaa loo jeedaa oo sida xadiidka caaisha aynu soo marnay alxamdu lilahi rabbi caalamiin suuraddaa la yidhahdaa waaya sidaa daraaddeed marka bisinka waa la akrinaya qaarna waxay yidhahdeen marka hoos baa loo akrinaya imaamku hoos buu u akrinaya kama tegayo marka khulaasadu waxa weeye waa saddex qowl ayaa ku jirta oo culummadu ay leeyihiin qowl waxa weeye bisinka maba la akrinayo qowlkaasi waa waa waa laga xoog badan yahi oo waxa in bisinkii laga tago ma habboona waayo riwaayadaha caddaaday kaanuu laa yajharuuna ay yusiruuna hoos bay u akrin jireen oo ibnu xibaan iyo riwaayado qaarka ibnu khusayme iyo riwaayado kaloo ay warinayaan baa jira labada qowl oo marka ugu xoog badan waxa weeye ma hoos baa loo akrinayaa oo waa la siraysanayaa imaamku hoos buu u akrinayaa mise kor buu u akrinaya shaaficiyadu waxay ku tageen inuu kor u akrinayo oo bisimkii uu la jahrayo waa qowl saxiixa oo adilo iyo waxa weeye leh oo culimo badan ku tagtay oo aan la inkiri karin xanaabilada iyana waxay ku tageen hoos buu u akrinayaa hoos ayuu u akrinayaa maalikiyada qaar ka mid a ku tegay in laga tegayo qowlkaa marka waa isaga tegaynaa labadan qowl baa marka ugu xoog badan adiladana waafaqaya labadabana waxa weeye waa saxiix haddaba waxaan kusoo khulaasaynayaa oon ugu naseexaynayaa qof walba oo muslima masaladan oo kale masale la isku khilaafo iyo masale la isku qabsado iyo masale salaada loo wada tukan waayo ma aha ee sida saxiixa waxa weeye inaynu dhahno haddaad hoos u akrididna salaadaadi waa saxiix haddaad kor u akrididna salaadaadi waa saxiix yaa daraaddeed imaamka shaaficiga oo kor u akriyanayna waa ku daba tukanaynaa oo salaadiisa waa saxiix imaamka xambeliga ah hoos u akriyayana waa ku daba tukanaynaa oo salaadiisa waa saxiix sidaa daraaddeed marka taas ayaa lagaga baxayaa ishkaalka oo dhan leanna waxaa sugnaaday xadiidkii abu hurayra inaan laga tegaynin oo ay daliishadeen shaaficiyada iyo abu hurayra inuu yidhi anaa salaada idi tujinaya markaa uu qiraa'adii la jahray bismi illaahi araxmaani araxiim kabacdi markuu dhammeeyey faatixadii oo dhanna ilaa waladaali inuu ka soo gaaray uu yidhi wallaahi anaa salaadii nabiga calayhi salaatu wassalaam idinku dhow oo idinku idinku aqoon badan haddaba markaa abu hurayra waa la jahray bisinkii cid ku inkirtayna male marka sidaa daraaddeed ayaa axaadiitaasaa lagu soconayaa waana lala jahri karaa waana la siraysan karaa labadaba way bannaan tahay dadka caamadaana waxaa uga digayaa inaan arrintaan oo kale khilaaf keenin iyo hadal iyo muran sababto waxaad arkaysaa qaar baa moodaya dadka bisinka marka laga tago inaan markii bisinkii hoos loo akriyo inaan la siraysan oo bisinkii oo dhan ba la akriyin bay u malaynayaan markaase waxay leeyihin qofkaani bisinkiibuu ka tegey faatixadiisii sax maaha marka taas waa khada bisinki waa la akrinayaa wallahu aclamu wabillahi tawfiiq